magaalada laascaanood oo banaanbax ka dhacay ayaa waxaa ku geeriyooday laba ruux halka sideed kalena ay ku dhaawacmeen guud ahaan banaanbaxani ayaa gelinka hore ee maanta si weyn u saameeyey gudaha magaalada laascaanood waxaana la arkayay laamiyada kala duwan iyo suuqyada oo dhagxaan aad u badan ay dadkaasi ay soo dhigeen banaanbaxayaashan ayaa ka xanaaqsanaa dil xalay ka dhacay magaalada laascaanood kaasoo lagu dilay allaha u naxariistay cabdifataax cabdilaahi cabdi oo ku magac dheeray hadraawi marxuumka geeriyooday ayaa ka mid ahaa mas-uuliyiinta xisbiga waddani gudoomiye ku-xigeenka gobolka sool maxamed aadan cumar ayaa v o eda u xaqiijiyey magaalada waxaa ka dhacay dil baa ka dhacay waxaa la dilay nin la yidhaaho cabdifataax cabdilaahi ama cabdifataax xuseen ku magac dheer hadraawi oo ka mid ahaa runtii dadkii ugu qiimaha badnaa magaalada laascaanood dhalinyarada ugu qiimaha badan guud ahaanna taabtay bulshada dhimashadiisu ay wada dareemeen iyo somalilan oo dhanna laga dareemay ninkaas allah u naxariisto qoyskiisii iyo xaaskiisii iyo qaraabadiisii iyo asxaabtiisii dhammaan tacsi baan u dirayaa ugu horeyn ilaahayna ha u naxariistaan lena marka hore walaal ninkaasa xalay lagu dilay cabdifataax walaalkiin baa magaalada ku dhintay allah u naxariisto waxaa xildhibaanadii golaha wakiilada ee u tartamayey berigii dhaweyda wakiilada ay soo baxeen weliba isagoo cod yar lagaga qaaday dadka codka yar lagaga qaaday buu ka mid ah gudoomiye ku-xigeenka gobolka sool maxamed aadan cumar ayaa ka hadlay sidoo kale banaanbaxyada ka dhacay magaalada laascaanood iyo khasaaraha ka dhashay mudaharaadkaasi saaka shacabku dhigeen khasaaro waa jiraa welina dee mama lama xaqiijin karayo laakiin kolley laba dhimashaa iyo iyo dhaawac baa naloo sheegay ilaa sideed meelaha gaadhaya kastoo dhaawacyadu u badan yihiin dhaawacyo fudud waxaana farayaa oo aan usoo jeedin lahaa shacabka magaalada laascaanood inay isdejiyaan oo joojiyaan mudaharaabadan inay iska daayaan meelaha hantida gaarka iyo hantida guudba ay weerarayaan qaylo waxayna soo kordhiso mas-uuliyiintiinii baanu nahay arrintaana waa ku hawlan nahay lamaha ammaankana waa iyana way ku hawlan yihiin oo hay-adii ku shaqada lahaa ah dilka ka dhacay magaalada laascaanood ayaa u dambeeyey dilal kala duwan oo dhowaanehani ka dhacay magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool kaasoo xalay lagu dilay allaha u naxariistay cabdifataax cabdilaahi cabdi oo ka mid ah siyaasiyiinta gobolka sool sidoo kalena ka tirsanaa xisbiga waddani horena u soo noqday xubnihii dhowaantani u tartamay golaha wakiilada ee somalilan cabdikariin nolol v o a magaalada laascaanood